waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa brofeser axmed muuse muraad oo ah agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa si faahfaahsan uga waramay qorshayaal hor leh oo ay ku horumarinayaan waxbarashada waddanka dhinaca kalena agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalku mudane agaasimaada waxaan jeclaa saaka inaad iiga warbixisay tacliinta sare tayeynteedii halkaad marinaysaan iyo bal hadda ka xafiis ahaan waxyaabihii idii qabsoomay muddadan aad joogtid iyo howlahaad gacanta ku haysidba
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa su-aal fiican weeye labadii bilood ee ugu dambeysay intaan joogay tacliinta sare wax badan baanu ka qabanay waxaanu midaynay tacliinta sare iyo commishonkii oo berigii hore aanan si sidii sidii la rabay wada shaqaynayn waxaanu waxaanu waxaanu la kulanay guddoomiyaashii jaamacadaha jaamacadaha somalilan oo dhan kuwaasoo ka kooban shan iyo soddon jaamacadood inta ugu badanna waxay ku yaallaan caasimadda somalilan hargeysa oo siddeed iyo toban ka mid ay ku yaalaan mandate-ka iyagu ama hadafka ugu weyn een leenahayna waxa weeyaan tayeynta tacliinta sare ee somalilan tacliinta hoose iyo ta sarena way isku xiran yihiin taa hoose iyo ta sare hadday ta hoose xun tahayna ta sare way way qaribantaa marka olinool waxa weeyaan tayeynta jaamacadaha somalilan way hadafka ugu weyn een leenahay way badan yihiin jaamacaduhu waa runtaa laakiin waxa weeyaan haddana waxaa ka muhiimsan badnidooda in aada taya u leeyihiin dhinaca kalena agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalku waxa uu farta uu ku fiiqay in ay wadaan dadaallo horumarineed oo ay ku dardargelinayaan howlaha kala duwan ee tacliinta sare ee dalka oo ay ku tayaynayaan intaanad ka bixin hal su-aal oo kaliyaan kugu celiyo waa tii miisaaniyadda qaranka laynoo ansixiyey baarlamanku runtii ay meelmariyeen bajad fiican waxbarashadii miidigu jiraan haddii aad wasaaradda waxbarashada tihiin iyo haddii tacliintii sareba aad tihiin
may annaga bajedkaygu bajedkaygu annaga uu kooban yahay bajedka boqol kiiba siddeetan bajedka tacliinta sare waxa weeyaan kabka jaamacadaha dhammaan waxa soo haraana waxa weeyaan waa waa waa mishaarka shaqaalaha iyo stationary iyo wax lamida weyn aada iyo aad baan u jeclaan lahayn in mataqaanaa uu bajedkaasi kasii badan yahay sababtoo ah meesha hadafka ugu weyn ee leenaha waa tayan tayantiina waxay u baahan tahay kormeer joogto ah waxay u baahan tahay dabagal joogto ah qiimeyn joogto ah ayay u baahan tahay marka waxaan waxaan waxaan waxaan rajaynaynaa inay sanadka dambe ay bajetku nooga sii fiicnaado laakiin maanta for time being sanadkani waa sidaa wey waana siduu ahaan jiray
wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha kuwaano waadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha kuwaano waadankeenu wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku ardina wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku ardina